raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha agosto sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka subaxnimo ee redio muqdisho waxaa ugu dooran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa cambaariyey qaraxii ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada isagoo tacsi u diray dadkii eheladooda halkaasi ku waayey guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa shir looga hadlayo xadeynta maamul goboleedyada waxa uu ka furay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug ka bilowday ololaha doorashada dadban ee sanadka labada kun iyo lix iyo toban iyadoo siyaasiyiin badan oo danaynaya in ay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ay gaarayaan halkaasi wasiiro ka tirsan maamulka galmudug oo kormeer ku gaaray deegaanka qoorqoor ee hoostaga magaalada gaalkacyo ayaa ka hirgeliyay deegaankaasi xarun caafimaad ururka saxafiyiinta nosoj ayaa xambaariyey xarig maamulka jubbaland uu kula dhaqaaqay weriye jaylaani xuseen yuusuf kaasi oo ka soo shaqeeyay dhowr xarumood oo ku yaala dalka munaasabad loogu dabaaldegayay maamulka galmudug oo sanad jirsaday ayaa lagu qabtay dalka koonfur afrika munaasabadaasi oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyaro ka soo jeeda deegaanada galmudug wararka dibaddana waxaa ugu dooran golaha ammaanka ayaa waxa ay isku khilaafsan yihiin amaba ay isku maandhaafsan yihiin arrinta dalka syriya gaar ahaan hubka kiimikada oo dowladda bishaar al asad lagu eedeeyey in ay u adeegsanayso dagaalada ka soconaya waddanka syriya dhanka kale afhayeen ka tirsan kooxda isis ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay isla dalkaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee redio muqdisho haatana kusoo dhawaada isagiio faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa si kulul u cambaariyey qaraxii shalay ka dhacay meel ku dhow albaabka hore ee madaxtooyada iyo hoteelka s y l oo ay ku dhinteen dad isugu jira shacab iyo ciidamo ka tirsan dowladda ayna ku dhaawacmeen tiro kale ra-iisul wasaare cumar ayaa ugu horeyn cambaareen u jeediyey kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi isaga oo sheegay in arrintaasi aysan la yaab lahayn oo ay ka dambeeyaan kuwii hore falalkaasi u sameyn jiray ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray qoyskii iyo ehelkii ay ka geeriyoodeen askartii iyo shacabkii naftooda ku waayey ee halkaa ku dhintay isagoo alla oga bariyey kuwa ku dhaawacmay inuu caafimaad deg dega siiyo war-saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yidhi innagoo si adag uga shaqaynayna arrimaha amniga iyo xasilinta si loo helo mustaqbal wanaagsan ayaa argagixisadu taa beddelkeeda ay ku howlan yihiin sidii ay u qaadi lahaayeen weeraro fulaynimo ah oo ay waxyeelo ugu geysanayaan dadka shacabka ah ayuu yidhi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo intaa ku daray in kooxda al-shabaab ay maleegayaan sidii ay u fulin lahaayeen awaamiir laga soo miinguuriyey dalka dibaddiisa ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey ciidamada amniga oo is-hortaag ku sameeyey kana hortagay in cadowgu ay si fudud ku gaaraan bartilmaameedkooda waxaa warkiisa uu ku daray ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke weerarkii shalay iyo kuwii ka horeeyey ee cadowgu ka sameeyey dalka waxay ahaayeen falal fulaynimo ah oo ay sameeyeen kuwa isku qarinaya tafsiir khaldan oo ay ka bixinayaan diinta islaamka waxaan u sheegaynaa buu yidhi kooxaha nabaddiidka ah in ciidanka qaranka mar walba iyo meel walbo ay diyaar ugu yihiin sidii ay uga hortegi lahaayeen falalka gurcan ee kooxaha nabaddiidka war-saxaafadeedkii ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayuu ahaa markana magaalada baydhabo guddiga xuduudaha iyo federaalka ayaa shir looga hadlayo xadeynta maamul goboleedyada waxa uu ka furay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo shirkaasi ay ka qayb galayaan bulshada rayidka iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed kan magaalada baydhabo iyo kan gobolka intaba waxaa faahfaahinta warkaasi inoo soo diray siraaj shasaaq
cilmiyeedkan ku saabsanaa xuduudaha iyo federaalka ee maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kasoo qeybgalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiraxmaan ibraahim aadan sate gudoomiyaha maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo dad looga talagalay in labada maalin ee soo socota ay ka doodaan xabka loo ilaalin karo xuduudaha dalka ugu horreyn gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee xuduudaha ee dowladda federaalka soomaaliya khaliif xuseen cilmi ayaa faahfaahinaya ujeeddada kulanka maanta loo qabtay marka gobolladii hore soodimood in si fiican loo waxeeya iyo degmooyinkooda meeshii cusub oo dadweynaha ay degeen oo degmadii horeba ka weyn iyadaa nafteed daraasa lagu soo sameeya hadday degmo usuubata haddii kale guddiga arrimahaasuu ka shaqaynayaa go'aan isaga iskama qaadanayn saan oo kale daraasuu samaynayaa wakhtigaas ilaa hadda wakshobo badan baan qabannay xamar kuwo badan baan ku qabannay gulmudug baan ku qabannay marka koldhowna waxaan rabna inaan aadna garowe inaan aadno laakiin xamar dhowr wakshob baan ku qabannay meeshaana kii labaad waay gobol kastaba inaan tagno waan rabna hadduu ilaaha yidhahdo amniga hadduu noo saamaxa tan ugu horraysa annaga waxaan samaynaynaa daraasaan samaynaynaa meel kastaba dadka waxgaradka ah oo maamulka ay hogaaminayaan yaan la tashanaynaa taladay dhiibaan yaan wax ku salaynaynaa anag idinka hadda berri kolley su-aalo badan yaa la keenayaa su-aalahaasa waxaa laga bina ra'yi laga bixinayaa marka aragtidaas aan aruurinay yaan wax ku dhisaynaa anaga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate ayaa intaasi kadib si toosa u furay kulanka waxaana uu kasoo qaybgalayaasha uu ka codsaday inay si wanaagsan ay ugu doodaan xabka uga habboon ee loo ilaalin karo xuduudaha dalka hase yeeshee markay timaaddo federa habka federaalisimka in la dhaqangeliyo maadaama wax la kala yeeshay oo hantidii la kala yeeshay oo maamulkii la kala yeeshay waxaa suurtagala imaan doona in dhulballaarsi iyo xuduud ballaarsi iyo awood ballaarsi iyo inay timaaddo taasna waxaa loo baahnaanayaa cid garwadeen ka noqota oo markii laysqabto ama horta muranka iyo dhibaatada wuxuu ku yimaadaa wuxuu ku yimaadaa markii khilaaf uu yimaado marka haddii mar uu khilaaf yimaado khilaafna waxaa xalliya cidda maaratay khibradda u leh ama loo igmadayba maarata xallisa sidaas darteed guddiga xuduudaha micnaheedu ma aha ma u fahmin aniga aragtidayda guddi hadda soomaaliya xuduudo u samaynaya dowlad goboleedyada xuduudo u kala samaynaya gobolladii xuduudo u samaynaya inuu yahay maaha ila ma aha laakiin meelaha laysku qabsado oo maamul baahinta marka laga guda jiro iyo resource sharingka markay timaado iyo maamulad wadaag maamul wadaagga markuu yimaado iyo waxyaabaha laysku qabsado meelaha ilaan waxa la xukumo waa dad iyo dhul dadkaas iyo dhulkaas la xukumayo marka laysku qabsado inay uun xal ka gaaraan oo meelahaas dadkii xalin lahaa oo doorkooda ahaan lahaa inay yihiin siraaji shaisaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
waxaa magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug ka bilowday ololaha doorashada dadban ee sanadkan labada kun iyo lix iyo toban iyadoo siyaasiyiin badan oo danaynaya in ay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ay gaarayaan halkaasi maxamed cabdi diirshe ayaa ka waramaya
magaalada cadaado ee gobolka galgaduud oo hadda xarun kumeel gaara u ah dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka bilowday ololaha doorashada dadban iyo dhaqdhaaqyada siyaasadeed ee la xidhiira maadaaba lagu soo dooranayo xildhibaanada federaalka ee ka imaanaya deegaanada galmudug magaalada ayaa waxaa soo gaaraya wafuud kala duwan waxaana bilowday doodo iyo shirar ku aadan arrimahaas cabdulaahi maxamed sharwac gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ah ee soshensa waxa uu ka mid yahay dadka maanta soo gaaray magaalada cadaado iyagoo shir wadatashi bulshaha ku qabanaya magaalada
soo dhowayntan iyo meeshaan quruxda badan oo nala ku soo dhoweeyey waxaynu u soconnaa oo aynu u nimid annagoo afar iyo labaatan qof saddex iyo labaatan qofood oo bulshada rayidkaa ah inaan halkan shir berrita ka furmi doono oo bulshada rayidka ah ay ku leedahay magaalada cadaado berri iyo saa dambe iyo jimcaha gelinka hore haddii alla yidhaahdo ayaan u nimid shirkaasna waxaa isugu imaanaya bulshada rayidka ee koonfurta iyo bartamaha iyo puntland ayaa isugu imaanaya shirka waxaa abaabu- wadajir u abaabulay ee bunsa iyo soshansa ayaa abaabuleen shirka bulshada rayidka ayaa uga tashan doonta doorkeeda iyo howlaha kaga aadan ee muxuu ah mataqaanaa geedi socodka muxuu ahay dowlad dhisida iyo nabadaynta dalka soomaaliya dhinaca kale haweenka ayaa wada ololo gooni u ah oo ay ku jiraan inay qoondo ka helaan ergada iyo baarlamanka xubnaha lagu dooranayo magaalada cadaado aamine xaaji cilmi oo madax u ah hay-adda s s w c oo maanta lagu soo dhoweeyey magaalada cadaado ayaa sheegaysa inay ku rajo weyn tahay in isbeddelkan cusub uu dalka u horseedo horumar iyo nabad haweenkuna ay qoondadooda ka helaan
waxaan u soconnay sidii guddoomiyuhu sheegay ee oon ahayd meeshaan in shir lagu qabto ee waxaa noogu heliyay haddaan haweenka nahay sanadkan waxay ila tahay waxaan ku jirnaa dadaal dheer oo haweenka soomaaliyeed oo dhan aan rabno inaan ku xaqiijinno inay baarlamaanka ka qayb galaan baarlamaanka ka horna in ay ergooyinka wax dooranahaya ay ka qayb galaan oo xildhibaan kasta ay lix iyo toban een, gabdhood ay ergada ka qayb geli doonaan ee haddii alla yidhaha waa wada shaqaynaynaa aduunkuna halkaanaad ka shaqaynayseen annaguna waxaan ka shaqaynaynaa xamar ee maama sahro iyo tiim badan oon xagga uga soo tagnay iyo hindi muddo lix bilooda waxaan wadnay kaambeynkaas sidaan ku xaqiijin lahayn ilaahay mahaddiisu waa noo gebogebo ee waxaan rajaynaynaa idinkana gabdhihiinna quruxda badan waxaan u dhammaantay u halgamaynaa oo dalka soomaaliyeed nabad iyo dowladnimo aan ku wada cayshno maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado
waxaa inoo soo socda qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta nosoj oo cambaareeyay xariga weriye jeylaani xuseen yuusuf iyo wasiiro ka tirsan maamulka galmudug oo kormeer ku tagay deegaanka qoorqoor ee hoostaga magaalada gaalkacyo balse iminka isla galmudug ayaanu ku laabanaynaa munaasabad loogu dabaaldegayay maamulka galmudug oo sanad jirsadee ayaa lagu qabtay dalka koonfur africa munaasabadaasi oo ay soo qabanqaabiyeen dadka kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo cabduqaadir axad ayaa tafaasiisha inoo haya xaflad si heersare ah loo soo agaasimiyey laguna dabaaldegayey sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay maamulka galmudug oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada soomaaliyeed ee u badnaa kuwa kasoo jeeda gobolkaasi ayaa lagu qabtay magaalada johannesburg xafladan oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan safaarada soomaaliya ee koonfur afrika waxgarad ganacsato dhallinyaro iyo haween ayaa waxaa inta badan looga hadlayay horumarka uu sameeyey maamulka galmudug sanadkii uu dhisnaa waxaana dhanka kale baaq loogu diriyey maamulada kale ee ka dhisan dalka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya siday isaga kaashan lahaayeen dhanka ammaanka iyo horumarka dhallinyarada mucaaradka ee dagaalamaya ee soomaaliya gobol walba ka dagaalamaya waxaan jeclaystay inaan baaq u diro waxaana leenahay walaalayaalow waxaa laydinka rabaa wax barnaamij oo aan dagaal keliya ahayn inaad la timaadaan ilaan waxa waddanka ka socdaaho waa dagaal sokeeye sababtoo ah ciidamada soomaaliyeed waa ciidamo soomaaliyeed dhallinyarada kasoo horjeedo dagaalamaysaana waa dhallinyaro soomaaliyeed waxaa ku baaqayaa dhammaan odayaasha waxgaradka galmudug inay sameeyaan maamul loo dhan yahay dhammaan reer galmudug si ay u nabadeeyaan shacabka reer galmudug meel kasta ay joogaan maantay uma baahana shacbeynaha galmudug inay la kala qofabo ee waxay u baahan yihiin waxqabad dhab ah waxaan u mahadcelinaynaa maamulka galmudug oo uu hogaaminayo madaxweyne cabdikariim xuseen guleen waxaan ilaahay uga baryayaa caafimaad sareeca waxaan filayaa inuu soo noqon doono haddii ilaahay yidhaahdo labada bisha uu ku soo noqon doono isagoo nabada dalkiisii haddii ilaahay yidhaahdo intii xafladan ay socotay waxaa lasoo bandhigay riwaayad ka turjumaysay waxqabadka maamulka galmudug state iyadoo dhanka kalena ay jireen heeso lagu ammaanayay maamulka dhallinyarada galmudug state waa dad aad iyo aad muhiim u ah waxay muhiim u yihiin midnimada soomaaliya markii markii runta laga hadlo waa dadaan laga maarmin waa dad xundur u ah soomaaliya waxaa laga waxaa looga fadhiyaa ama laga sugaa wax wanaagsan oo loo aayo inay galmudug u sameeyaan hadday dal joogaan iyo hadday dibadda joogaan
dhallinyarada soomaalida waxaa looga baahan yahay hadday qaatumo isteed u dhasheen iyo hadday u dhasheen galmudug hadday puntland u dhasheen inay gacmaha isqabsadaan oo ay soomaalinimo ku wada midoobaan iskana dhaafaan qabiilka iyo qabiyaaladda kala geeyey odayaasheennii iyo dalkeenniiba sidaa ka dhigay oo tahriibkana keenay oo na keenay waddamo shisheeyey oo naloo yaqaana forenaas adduunka nala kaga yaqaano uqaybsanaha safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika hidaha iyo waxbarashada mudane cabdi xalane xirsi oo ka mid ahaa marti sharaftii ka qayb gashay xafladan ayaa isagana dhankiisii baaq u diray dhallinyarada soomaaliyeed inay u midoobaan sida ay dalka dib u dhiskiisii uga shaqayn lahaayeen wuxuuna sidoo kale baaq u diray jaaliyadda galmudug ee koonfur afrika inay samaystaan hoggaan ay ku midaysan yihiin galmudug intiina halkan joogto oo reer galmudug ku abtirsata amba soomaali weyn kula xisaabtama hal shay sanad guradeeda baan maanta joognaa xisaabta ugu horreyso aad gashaan madax walba markuu laynka soo galaba macnaha dee waa martibuliya laakiin diibli loo baahan yahay lasme waxaa ka mid ah horta maxaa qabateen haddaan isla xisaabtan jirin wax horuu soconaya male namba wan amni amniga maxaa ka qabateen number two waxbarashada maxaa ka qabateen number three infrastructure maxaa ka qabateen number four heshiisiisii ummadda soomaaliya maxaa ka qabateen waa timaadeen reer galmudug maxaa u siyaadiseen xafladan oo qaadatay saacado badan ayaa ugu dambayntii ku soo idlaatay jawi wanaagsan cabduqaadir axad warbaahinta qaranka soomaaliyeed johannesburg
muna markanna magaalada gaalkacyo wasiire ka tirsan maamulka galmudug oo kormeer ku gaaray deegaanka qoorqoor ee hoostaga magaalada gaalkacyo ayaa ka hirgeliyey deegaankaasi xarun caafimaad iyadoona mas-uuliyiintaasi ay sii wadi doonaan kormeerkooda ay ku marayaan deegaankaasi iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka mudug si ay u ogaadaan baahida bulshada cabdirasaaq maxamed axmed oo socdaalka ku weheliya madaxdaasi ayaa warkan inoo soo diray
mas-uuliyiintan oo isugu jiray xubno ka tirsan golaha wasiirada kuwa maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ayaa markii ay gaareen deegaanka qorqoro oo dhanka waqooyi bari kaga beegan soddon kilomitir magaalada gaalkacyo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi mas-uuliyiintan oo ujeedka kormeerkoodu uu ahaa u kuudgelidda xaaladda baahiyada ka jira deegaankaasi ayaa soo dhoweyn kadib waxa ay kulan la qaateen mas-uuliyiinta ee bulshada ku nool deegaankaasi ugu horreyna waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha deegaanka qorqoora xasan cismaan nuur oo isagu sharaxaad ka bixiyey baahiyada dhanka adeegyada bulshada ee ka jira deegaankaasi kuwaas oo tilmaamay inay ugu horreeyaan dhanka caafimaadka iyo waxbarashada ayagana ka codsanayaan maamulka galmudug madaxdiisa sare in laga cawiyo bulshada deegaankaasi guddoomiyaha degmada gaalkacyo xirfi yuusuf barre iyo guddoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cabtan ayaa warbixintaasi kadib kulanka ka hadlay waxa ayna sheegeen inay ku dadaali doonaan sida wax looga qabanayo baahiyada loo soo gudbiyey kulankan ayaa intuu socday waxaa sidoo kale ka hadlay xubno ka socday wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada dowlad goboleedka galmudug waxa ayna sheegeen inay doorkooda ka qaadan doonaan dhamaystirka baahiyada loo soo gudbiyey ugu dambaynna waxaa kulanka soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka galmudug mudane daahir faarax fiido oo isagu ugu baaqay bulshada deegaankaasi inay isku tashi sameeyaan isagoona xusa in iskutashigu uu yahay wax keliya ee horumar ay ku gaari karaan mas-uuliyiintan ayaa kulanka kadib waxay saaka si rasmiya uga dhagax dhigeen deegaanka qorqoora xarun caafimaad taas oo loogu talagalay inay ka qayb qaadato ilaalinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waa markii horreysay ee mas-uuliyiin caynkan oo kale ay gaaraan deegaanka qorqoora sidoo kalena laga dhagax dhigo xarun caafimaad taas oo la doonayo in wax looga qabto baahiyada caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka cabdirisaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho deegaanka qorqoora waqooyi bari gobolka mudug
markana magaalada kismaayo ururka saxafiyiinta qaranka ee nosoj ayaa waxa ay cambaareeyeen xarig maalintii shalay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubba loogu geystay weriye jaylaani xuseen yuusuf oo ka mid ah saxafiyiinta soomaaliyeed ee kasoo shaqeeyey warbaahinta maxalliga ah waxa uu ururka ugu baaqay maamulka jubbaland in si shuruud la-aan ah ay ku sii daayaan waxa uu ururka sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in maamulka jubbaland gaaraan hay-adaha amniga in ay sii daayaan wariyahaasi iyaga oo ix- iyagoo ixtiraamaya warbaahinta iyo sidoo kale xoriyadda hadalka iyo midda fikirka intaba sidaasi waxaa yiri xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka ee nasoj maxamed ibraahim mucalimow wariyahani ayaa la sheegay in ay ka shakiyeen ciidamada amniga oo ay kala baxeen hotel ku yaala magaalada kismaayo oo uu uga qayb galayay tababar halkaasi uga socday qaar ka mid ah saxafiyiinta weriye jelaani xuseen yuusuf ayaa kasoo shaqeeyey dhowr idaacadood oo ay ka mid yihiin idaacadaha kulmiye shabeelle iyo mustaqbal waxaana la sheegay in bilihii u dambeeyey uu ku sugnaa magaalada kismaayo waxaa ururka saxafiyiinta qaranka ee nosoj uu sidoo kale ka hadlay dhaawacyadii soo gaaray qaar ka mid ah saxafiyiinta warbaahinta qaranka iyo sidoo kale kuwa u shaqeeya warbaahinta madaxa bannaan waxaana ururka uu u rajeeyey caafimaad deg deg ah wariyaasha ku dhaawacmay weerarkaasi shalay ka dhacay hoteelka s y l iyo afaafka hore ee xarunta madaxtooyada wararka dibaddana waxaa ugu dooroon golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa waxa ay isku khilaafsan yihiin cunaqabateyn in lagu soo rogo dalka syriya gaar ahaan adeegsiga hubka kiimikada oo lagu eedeeyey dowladda madaxweyne bashaar al asad faransiiska iyo sidoo kale ingiriiska oo qeyb ka ah golaha ayaa waxa ay soo jeediyeen in cunaqabateyn deg deg ah lagu soo rogo dalka syriya si meesha looga saaro adeegsiga hubka sida ba-an wax u gumaado ee kiimikada oo dhowr jeer oo hore qaramada midoobe ay cambaaraysay islamarkaana lagu eedeeyey dowladda bashaar al asad in ay adeegsato hubkaasi inkastoo ay iska fogeysay hase ahaatee ruushka oo xulufo la ah ciidamada madaxweyne bashaar al asad ayaa kasoo horjeestay qaraarkaasi waxaana taasi beddelkeeda ay soo jeediyeen in la taageero sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka syriya dhanka kale wararka ka imaanaya dalkaasi waxa ay sheegayaan in afhayeen ka tirsanaa kooxda isis in lagu dilay dalkaasi arrintani ayaa soo shaacbaxday kadib markii kooxdaasi baraha ay ku leedahay bulshada ay ku qiratay in mid ka mid ah saraakiishooda sarsare kana mid ahaa afhayeenadooda in lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday dalka syriya ninkaasi oo lagu magacaabayay abu maxamed al cadnaani dowladda mareykanka ayaa hadda waxa ay baareysaa warkaasi ka soo baxay ururka isku magacaabay dowladda islaamka ee daacish waxaana dowladda mareykanka ay rumaysan tahay in ninkaasi uu ku geeriyooday duqeyn ay ka fulisay toddobaadyo ka hor gobolka xalab ee dalka syriya syriya in ka badan afar sano ayuu dagaal ka soconayaa waxaana ku geeriyooda dagaalkaasi dad aada u tiro badan iyadoo kuwo kalena ay ku dhinteen hase ahaatee kala bar dadkii ku noolaa waddanka syriya ayaa la aaminsan yahay in dalka ay isaga baxeen kuwaasi oo galay qaar ka mid a dalalka yurub halka qaar kalena ay qaxooti ku yihiin dalalka jaarka la ah dalka syriya oo uu ka mid yahay waddanka lubnaan warkii subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa ciddii uu seega waxay ka heli kartaa radio muqdisho donet